Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa kulan suguuntin ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ugu qabtay dhalinyaro dowladdu siisay deeq waxbarasho oo dalka dibadiisa ah dhalinyaradan oo ah kuwii ugu horeeyay ee noocooda ah islamarkaana jaamacad dibadda ah loo diro burburkii dalka kadib ayaa gaadhaya ilaa afar dhalinyaro ah kuwaasoo ka kala yimid maamulada Jubbaland Koonfur Galbeed Hirshabelle iyo Wasaaradda Beeraha Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo munaasabadda suguuntinta ah ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradda iyo dowladaba ay ka go-an tahay horumarinta dhalinyarada rabta barashada cilmiga beeraha inaanu sagootino afar dhallinyaro ah oo aanu aanu siinay dowladda soomaaliyeed ay siisay deeq waxbarasho oo dibadda ah oo full scholar scholarship ah ama la kofargareeyey la daboolay qarashka ay wax ku baranayaan iyo kay ku deganaanayaan muddada ay jaamacadda ku jiraan iyo kay wax ku noolaanayaan ee noloshooda ku nool yihiin la la la dowladda soomaaliyeed ay bixisay afartaa dhallinyarada ah oo ka kala socda saddex ay ka socdaan maamul goboleedyada dalka koonfur galbeed hirshabeelle iyo jubbaland qofna uu ka socdo wasaaradda federaalka afartaa dhallinyarada inaanu sagootino maanta halkan kula dardaaranno waxbarasho aada iyo aada u qiimo badan oo sidaa aan sheegay dowladda soomaaliyeed ay mas-uuliyaddeeda qaadatay ku tegaya dalka zimbabwe oo ay ku taallo jaamacad beeraha cilmigeeda lagu barto cilmiga beeraha oo aada iyo aada u qiimo badan ayay afartaa dhalinyaro tegi doonaan waxay baranayaan wax la dhaho plant breeding bio technology ayay baran doonaan oo cilmi beeraha aada muhiim ugu ah haddii af soomaaliya aan isku dayo dhalanrogga dhirta iyo barashada unugyada ay ka samaysan yihiin dhirtu ayay ayay baran doonaan cilmi halkan aada loogu baahan yahay waxaa sharaf noo ah inay halkan fadhiyaan labadan oday sawira halkan waxaa fadhiya laba oday oo cilmigaa iyaguna dibadda u tegey burburkii dowladnimadeena ka hor maanta waxaanu diraynaa soddon iyo afar sano kadib afartii qofay ugu horreeyeen labadaa nin oo midna isagoo markaa ka soo noqday deeqdii waxbarashee dowladdu siisay ay ay ay qamtii dhacday midna isagoo ku maqan ay dhacday baanu soddon iyo afar sano kadib maanta waxaanu diraynaa afar dhallinyaro ah oo cilmigii ay xilligaa barteen mid lamida kasoo baranaya jaamacad qiimo badan oo ay ku heli doonaan waxbarasho iyo baractic ka sarraysa ta dalkeenna maanta ka jirta ay jaamacad weyn ay heli doonaan hambalyo ayaan leeyahay afarta dhallinyarada waxaan u rajaynayaa khayr iyo cilmigaas loo dooray aanu runtii aadka qiimaha u badan inay si fiican uga soo faa'iidaystaan waxaan ku faraxsanahay sida aan sheegay wasaarad ahaan inaanu burburkii kadib dhallinyaradii ugu horreysay diri doono bilaha soo socda iyo sanadaha soo socdana waxaanu diri doonaa tiro kaloo intaa aada uga badan oo jaamacado waaweyn oo adduunka ah loo diri doono waxay haysan doonaan garantiin shaqo markay soo noqdaan waayo cilmigoodu cilmi aada iyo aada loogu baahan yahay weye shaqadoodu waa boqolkiiba boqol ayay ayay ayay noqon doontaa afartooduba waxay ku yimaadeen tartan adag bay ku yimaadeen oo wasaaraddu qabatay eex kuma imaan waxay ku yimaadeen aqoontooda oo ay dadkula soo tartameen annakuna sidaasaan encourage garayn doonaa wixii hadda ka dambeeyey iyo mar walba